alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllahu wslama wbaaraka calى cabd illaahi warasuulih muxamadi wclaa aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira kitaabu libaas baynu ku dhex jiray qaala wcan abi jurayin jaabir bni sulaymi radia allahu canhu jaabir ibn sulaym alhujami qaala ra-aytu rajulan ra-aytu waxaan arkay buu uhi saxaabigu rajulan nin ninkaasoo yasduru naasu dadku ay ka fulayaan can ra'yihi ra'yigiisa oy ka kala dareerayaan oo macni ra'yigiisa ay qaadanayaan oy ku qancayaan laa yaquulu odhan maayo shay-an shay odhan maayo ilaa hadduu sa yidhaahdo sadaruu canhu raygiisaas iyo hadalkaa uu yidhi ayay markaa ku tegayaan oo ay ku qancayaan qultu waxaan idhi man haadaa kani waayo qaaluu waxay idhaahdeen rasuulullaahi ay huwa rasuulullaahi rasuulki ilaahi weeye sala allahu calayhi wasalam qultu waxaan ku idhi calayka asalaamu nabadgelya korkaaga ha ahaata yaa rasuula allah maratayni laba jeer baan sidaa idhi qaala wuxuu idhi laa taqul ha odhan calayka asalaamu ha odhan calayka asalaamu kelmaddaasi taxiyatu lmowtaa dadka dhintay salaantooda weeye qul waxaad tidhaahdaa asalaamu calayk nabadgelya korkaaga ha ahaata dhe waaya qaala wuxuu uhi qultu waxaa dhi anta rasuulu ullah ma adigaa rasuulkii ilaahay ah ay a anta rasuulu ullah ma adigaa rasuulkii ilaahay ah qaala wuxuu dhi ana anigu rasuulullahi rasuulkii ilaahay baan ahay alladii allahaasoo idaa asaabaka hadduu ku asiibo durun dhibaato oo fa dacawtahu aada barido kashafahu canka kaa faydaaye waidaa asaabaka hadduu ku asiibo caamu sanatin sanad abaareed dhulku waxba soo saari waayo oo fa dacawtahu aada baridaan batahallaka kuu soo saaraay ee ba-d iyo siidh kaaga soo saaray waidaa kunta haddaad joogta biardin qafrin dhul lama dagaana aw faraatin ama meel bahgooyaa oo fadallat ay lunta raaxilatuka hashaadu oo fa dacawtahu aada barida raddaha calayka kuu soo celinaayo allaha rasuulkiisii baanu allahaas ay soo diray qaala wuxuu hi qultu waxaa dhi markii aan rumeeyey ichada ilaya ila dardaaran oo waxifar oo maaragtay dardaaran isii qaala wuxuu hi laa tasubanna axada qofnaba ha caayin qaala wuxuu hi famaa sababtu maan caayin bacdahu dardaaranka rasuulka dabadi xuran xor iyo walaa cabdan addoon iyo walaa baciira neef geela iyo walaa shaatan neef adiyo toona maan caayin dad iyo xayawaan midnaba waxba kama sheegin walaa taxqiranna ha quursanin min almacruufi wanaagga xaggiisa shay-an shayna ha ka quursan oo ha yaraysan wa an tukallima ay walaa taxqir an tukallima bay ka dhigantay xagga hore lagu cadfayo wa an tukallima hana xaqirin inaad la hadasha akhaaka walaalkaa walaalkaaga muslimka ah wa anta adigoo munbasitun ilayhi wajhuka wejigaaga u furaaya oo farxadu muujinaaya sidaa walaash walaalkaa inaad kula hadashana ha ahaadee hha ha quurhsan macruufkiiyo wanaag ina dalika maxaa yeelay kaasi la sheegay min almacruufi wanaaguu ka mid yahay weji furaanta walaalka aad ka farxinaysa eed kula hadlaysa warfac izaaraka guntigaaga koruqaad kor ugu qaad ilaa nisfi saaqi ilaa kubka barhtankiisa fa in abayta haddaad diidda inaad halkaa joojiso fa ila lkacbayni ilaa qonofyada kor u qaad wa iyaaka wa isbaala lizaari waxaad kala ilaalisaa naftaada iyo wa isbaala lizaari marada inaad markaa jiido inaad marada shullaha dhigto o aada ku hayruufto iska jir وإنها maxaa yeelay isbaalka noocaasi min almakhiilati kibirkay ka mid وإن اllaha ilaahayna laa yuxibu ma jecla almakhilata kibirka ma jecla وإn imru'un shatamaka macnuhu waxa weeye intu waa adaatu shardi oo isan kuma xigtee ficilkaa dambe fasiraya halkaa inta dabadeeda lasoo qadaraya taa macnuhu wuxuu noqonayaa wain shatamaka hadduu kucaayo imru'un qofoo shatamaka uu kucaayo oo wacayaraka uu kugu ceebeeyo bimaa yaclamu fiika dhexdaada wuxuu ka og yahay oo uu kugu og yahay oo dhib ah falaa tucayirhu adigu ha ku ceebaynin bimaa taclamu fiihi dhexdiisa waxa aad ku og tahay fa inamaa wabaalu daalik maxaa yeelay arrinkaa ciqaabkiisa iyo culayskiisu calayhi korkiisuu saaray rawaahu abu daawuuda watirmidiyu biisnaadin صaxiixin waqaala tirmidiyu xadiiثun xasanu صaxiix hada xadiiث ikhwaani xadiiثu jaabir ibni sulaym waa xadiiث markaa sugan waa xadiis صaxiixa weeye waana xadiiث fawaa'id badan xambaarsan kitaabu libaas halka uu ka quseeyaana way caddahay oo wuxuu rasuulku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam in marada la joojiyo kubka barhkiisa kubka barhtankiisa haddii qofka ay hoos uga dhacdo ama uu hoos u dhigana ilaa qonofyada waa inay gaadho hase ahaatee qonofyada aanay hoos u weydaaran taas waa taa waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa masale aada u muhiim ah masaladaasoo ah qofku inuu maradiisa jiido oo uu tasho tusaale ahaan maro qonofyada hoos u dhaafaysa ama halkaa uu joojiyaa walow yaanu markaa kibir bay isagu u jeedina arrintaasi makhiiladay ka midta makhiiladu waa kibirkii iyo isla weynidii iyo iscajabgelin isyaabgelintii weeye taasay ka midta ilaahayna makhiilada iyo kibirka ma jecla sidaa ogeed xadiidkani wuxuu caddaynayaa waxaa la diidayay inaanu ahayn qofku inuu marada u jiido ama uu qonofyada uga horraysiiyo kibir dartii uun arrinkaasoo keliya maaha waxaa la diidayay xataa haddaanu kibir dartiiba u jiidayn waa la diidayay qofku inuu marada jiido ma garata markaad waxa weeye maro dheeroo adigu aada tolanaysa ama aada samaysanayso qonofyada hoos u dhaafayso samaysanayso taa qudheeda min almakhiil ah taa qudheeda ayaa min almakhiil ah waaya taasina taa weeye marka rasuulku ku yihi calayhi الsalaatu wasalaam ninkan assalaamu calayka dheh waxaa laga qaadanayaa qofkii inaad assalaamu calayka iyo assalaamu calaykumba la odhan karo assalaamu calayka sidaa loo ifraadin karo assalaamu calaykumna waa la odhan karaa walow qof keliyaba ha noqdo waaya calayka asalaamu taxiyat lmowta macnuhu maaha bay ahlulcilmigu yidhaahdeen in dadka dhintay calaykada lasoo hormarinayo oo sidaa loo salaamayo sidaa macnuhu maaha waayo dadka dhintay salaantoodu ma khilaafsana ama kama duwana dadka nool salaantooda sidaa dadka nool assalaamu calaykum loo odhanayo baa kuwa dhintayna asxaabulqubuurkaana assalaamu calaykum ahla daari qowmi lmu'miniina oo inagii axaadiidta kusoo maraynay soo maha markaa iyagana saasaa loo salaamayo haddaba waxay xadiidka macnihiisu waxaa rasuulku tilmaamayaa bay ahlucilmigu yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam sidii jaahiliyadii hore ay samayn jireen oo jaahiliyadiibaa waxay samayn jireen qof dhintay had iyo jeer markay ka hadlayaan calaykaday soo hormarin jireen sida ashcaartooda kusoo aroorta calayka salaamu llaahi qaysa bna caasimin raxmatuhu maa shaa an yataraxama sida ninkaas markaa uu soo hormariye calaykada calayka salaamullaahi buusha markaa jaahiliyadii bay sidaa samayn jireen qofku markuu dhinta ay sidaa u salaami jireen unbaa xadiidku sheegay ma aha in la leeyahay sidaa u salaama dadka dhinta taasina waa mid iska daahiro roocan waayahay waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya fawaa'id badan oo ay ka mid tahay cilmiga in dadka la weydiiyo ciddii garanaysa aqoon lo laga faa'iidaysto iyo saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim siday markaba ilaahiy rasuulkiisa ay amarkooda ugu hoggaansami jireen ee isla markaba ay u fulin jireen انظروا إلى هذا الصحابي قال فما صببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه أحاديث بدن بان أي كتابكم كسو مري oo saxaabadu ay sheegayaan amar ay rasuulka ka maqleen ama tala uu siiyey ama dardaaran uu siiyey inay sidiisii hee u oofiyeen ridwaanullaahi calayh qaala wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala baynamaa rajulun iyadoo nin yusallii uu tukanaay oo musbilun isaarahu guntigi guntigiisana wuu jiidaay qaala lahu rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam idhab tago fatawada soo weysiiso qaala fadahaba wuu tagay oo fatawada'a wuu soo weysaysta markiiba uma jaa dabadeetana wuu yimi faqaala haddana wuxuu ku yihi idhab tagoo fatawada' weysayso faqaala lahu rajulu nin baa yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay omaa laka maxaa kugu dhacay maxaa ku helay amartahu waxaad ninkan fartay an yatawada'a inuu weysaysto uma dabadeetana sakata canhu waad ka aamusta tuka kumaad odhan tukan kumaad odhan kale umaad sheegin soo weysaasaa tu soo weysa haddana noqo oo soo weysayso qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi innahu kaana ninkani wuxuu ahaa yusallii mid tukanaya wahuwa isagoo musbilun jiidaayo isaarahu wa iskuntigiisa wa ina allaha ilaahayna laa yaqbalu ma aqbala salaata rajulin musbilin nin musbil ah oo marada jiidaaya salaadiisa ilaahay ma aqbalayo rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin calaa shardi muslimin buu yihi sheekh haakada qaala raximahu llah ayeeshee xadiidkani laysa bisaxiixin saxiix ma aha sanadkiisa waxaa ku jira nin abu jacfar la ydhaaho ahaa min ahli lmadiina waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen laa yucrafu sidaasaana xadiidkan ku daciifiyeen ahlulcilmigu albaaniya kayrkii abu jacfar la ydhaha majhuula ayaa sanadkiisa ku jira waa daciif xadiidku sidaa imaamu nawowi yihi ma aha masalaa haddaba jirta qofku isaga oo maradiisii jiidaya hadduu tukado ka waran salaaddiisa ee sida saxiixaa salaadiisu way ansaxaysaa ha yeeshee dembigii isbaalku dee uu saaran yahay soo ma aragtid maradan uu jiiday dembigeedii wuu saaran yahay marka uu salaada ku jiriyo markuu ka baxaba intaa uu marada jiidayo ayeeshee salaadii marka la eego ee salaadii iyadu waxa wey waa ansaxaysaa waayo shuruuddeedii iyo arkaanteediiyo dee salaaddii way dhammaystirantay soo ma waxaa la mida qofka ku tukada mara uu soo xaday ka warranka ku tukada ya mara uu soo xaday ka ku tukada ka warran waxaa la odhanayaa salaaddiisi miye salaaddiisi way ansaxaysaa laakiin inuu markaa intuu xaday dabadeetana uu isticmaalay mara uu xaday qaatuu isticmaalay dee dembigii taa uu ku dambaabaya taa dembigeedu uu saaray soo ma aragti ama salaadii waa ansaxaysa wahaakada wa can qays ibni bishrin itaqlibiyi waxaa ninkaa la odhan jiray qays ibnu bishir ataqlibi uu yihi marka saxaabi maaha taabicina maaha sigaara taabiciin buu arkay baa la idhaahdaa qaala inuu yidhi baa laga wariyey akhbaranii abi aabbahay baa ii warraba wa kaana wuxuu ahaa aabbahay jaliisan mid la fadhiista liabidardaa abudardaa buu la fadhiisan jiray saxaabigii la odhan jiray qiimaha badnaa qaala wuxuu yihi kaana bidimishqa dimishqa magaalada laydhaha waxaa joogi jiray rajuluni ninkaasoo min asxaabi nabiyi asxaabta nabiga ka mida sala allahu calayhi wasalam oo yuqaalu lahu la odhan jiray sahl bnu lxandaliya alxandaliyadanna waxaa la yidhi hooyadii bay ahayd ahlucilmiga qaarna waxay idhaahdeen inay ayeeyooyinkii qaar ka mid ay ahayd wa kaana waxaanu ahaa sahalkani rajula nin buu ahaa ninkaasoo mutawaxidan gooni jooga yacni kelida iyo infiraadka iska jecel oo iska gooni jooga buu ahaa uu sii fasiro wuxuu ihi qallamaa yujaalisu inuu la fadhiisto ayaa yarayda naasa dadka inamaa huwa in kaleba maaha isagu salaatun ay duu salaati salaad midu saaxiibu ahaayo salaaddu un ku jiroo tukanay fa idaa faraqa marka uu salaadaasi dhammeeyana fa inamaa huwa tasbiixun wuxuu ahaa un mid tasbiixsanayo wa takbiirun saasoo kale takbiiranayo tasbiix iyo takbiir buu ku mashquuli jiray salaada dabadeed ama markuu tukanayo mooye wakhtiyadiisa kale oo dhan xataa yaatiya ahlahu ilaa reerkiisa uu yimaado ilaa xaafidiisa uu ka imanayo famara binaa wuuna soo maray wa naxnu annaga oo cinda abidardaayi ay juluusun fadhina cinda abidardaayi abidardaa agtiisa annagoo fadhina faqaala lahu abudardaayi abudardaa baa ku uhi kalimatan tanfacunaa ay qul lanaa waxaad nagu tidhaahdaabay ka dhigan tahay kelimatan kelmad kelmaddaasoo tanfacuna ana anfacda walaa taduruka adna aan ku dhibin kelmad annagana wax noo tarta adna aan waxba ku yeelin na siidheh qaala wuxuu uhi bacaa rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu diray sala allahu calayhi wasalama sahalkii baa odhanaya sariyatan gaad muu diray oo faqadimat way timi way soo noqotay wajaa rajulu minhum nin ka mid ahaa baa yimi oo fajalasa wuxuu fadhiistay fi lmajlisi golihii aladii kaasoo yajlisu fiihi rasuulu llah rasuulka ilaahay uu fadhiisan jiray sala allahu calayhi wasalam qaala lirajulin ninkiibaa wuxuu ku uhi nin ilaa jambihi dhinaciisa fadhiyay low ra'aytanaa haddaadna arki lahay in irtaqaynaa markaanu kulannay naxnu annaga iyo walcaduwu cadow oo fa xamala uu weeraray fulaanun hebel ay calaa shaksin min alcaduwi nin cadowga ka mida uu weeraray oo wadacana uu ku tumaatiyey warankiisii uu ku duray oo fa qaala uu yidhi khudhaa qaado minii anigaga qaado wa ana algulaamu alkifaarey waxaan ahaa inankii reer khifaari ho waa inankii reer khifaari intuu weeraray uu ku taagay ayuu yihi ho waa inankii reer khifaari marka alkhifaarina waa qabiiladii abudar alkhifaari waay waa bikasri اlqayn nin baa dabadeeta wuxuu yihi sidaa yidhi kayfa taraa fii qowli hadalkiisaa sideed u aragtaa buu yidhi qaala wuxuu yihi ninkii maa uraahu u malayn maayo hamsada waa la gudaya ay ma adunu ilaa qad baطala ajru ajarkiisii inuu buray mooyaane waayo dee hadal wixii arrintiisiibuu muujiyey dadkii baanu markaa dee ugu faanay fa samica bidaalika arrinkaa waxaa maqlay aakharuun nin kale oo faqaala wuxuu ihi maa araa uma arka anigu uma uma ogi bidaalika arrinkaa ba'san wax dhibaata aynu leeyihi oo dhib mala buuri waayo waayo hadalkaa haba yidhaahdee dee cadow buu kaga argagixinayo weeyo uu maaragtay ku ku tumaatiyey fatanaazacaa way murmeen xataa samica ilaa u maqlay rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo hadalkii gaadhay fa qaala wuxuu rasuulku uhi subxaana allahi ay tansiihan lilahi camaa laa yaliiqu bih ilaahay baa ka hufan oo ka fog wax kastoo aanu qalmin subxaana allahi laa ba'sa dhib ma leh an yu'jara in la ajar siiyo wayuxmada lana ammaano oo mar haddii arrinkan ilaahay dartii isagu u qabtay ajarkiisii uu leeyahay in dadka qaar ay ku ammaanaan oo la ydhaha war balgeesigaa eega ama geesi buu ahaa ama ninkaasi cajiib arrin cajiib loo dhigayna ajarkiisii waxba ka dhigi ka yeeli mayso fara-aytu waxaan arkay buu yidhi taabicigu abadardaa-i baan arkay oo sura bidaalika arrinkaa ku farxay aada uga hela oo ku farxay wajacala waxaanu bilaabay yarfacu ra'sahu inuu madaxiisa kor ugu qaado ilayhi xaggiisa ilan abudardaa iyo way fadhiyeen soo maaha ninkan kalena wuu socdo markaa isdul taagay kaa kolkii hore ee uu hadalka waday kolkaas saasigu fuuraray markii uu sidan yidhi ayaa wuxuu ihi madaxa uu kor ugu qaaday abudarda wayaquulu waxaanu ku lahaa aanta samicta dalika min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam maadiga sidaa rasuulka ilaahay ka maqla fayaquulu wuxuu ninkuna lahaa sahalkaasi nacam ha famaa zaala kama zuuli yuciidu inuu ku celiyo calayhi isaga maadaasaa ka maqlay maadaasaa ka maqlay xataa inii ilaa anigu la aquulu aan is idhaahday layabrukanna calaa rukbatayhi jilbihiisa ayuu ku fadhiisan doonaa layabrukanna calaa rukbatayhi labadii jeer jilib buu ku fadhiisan doonaa oo uu jilba joogsan doonaa waaya tan noocaasina waa mubaalaga fi tawaadu qaala wuxuu ihi famara binaa waanwaxaawuuna soo maray famara binaa haddana wuuna soo maray sahalkii yowman aakhara maalin kale qaala lahu abudardaayi abudardaa baa ku yihi kalimatan kelmad adheh ay udkur lanaa kalimatan ama qul lanaa kalimatan kelmadna dhe tanfacunaa walaa taduruka qaala wuxuu ihi qaala lanaa rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu nagu yidhi sala allahu calayhi wasalam almunfiqu qofka wax ku bixiya calalkhayli farduhu fardaha jihaadka loo loogu talagalay qofka wax ku bixiya ee cuntadeeda iyo biyaheeda iyo maaragtay dhaqaalaynteeda wax ku bixiya kalbaasiti yadahu wuxuu la mid yahay mid ku fidiya yadahu gacantiisa bisadaqati sadaqat oo laa yaqbiduha aan soo laabahayn sidii mid markaa gacantiisa sadaqad ku fidiyo wuxuun ku bixinayan sooba laabahayn ayuu la mid yahay uma dabadeetana man rabbina uuna soo maray ninkii yowman aakhara maalin kale faqaala lahu abudardaa abudardaa baa wuxuu ku yihi kelimatan kelmad noo sheeg tanfacuna walaa taduruk qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalama nicma rajul nin baa w nin waxa u wanaagsanaaday khuraymun khuraym ninka la ydhaha lasadiyuu ahaaday waa khuraym ibnu fatik baa la odhan jiray khuraym ibnu fatik alasadi lowlaa tuulu jummatihi haddii lala yahay halabtiisa dheeraanteeda iyo wa isbaalu isaarihi isbaalka guntigiisa jiitanka uu jiitamaayo ee qonofyada u hoosu dhaafaayo haddii labadaa lala yahay ala ninku fiicnaan lahaaye markaa quraym ibnu fatik baa la odhan jiray alasad waxaanu ka mid ahaa dadkii xaadiray beder xaadiray lowlaa tuulu jummatihi jummada waxaa looga jeedaa waa timaha dheer ee halabta ah ee ilaa halkaa gaadhaya hoose magacyaanay leeyihiin oo siday u kala gaagaaban yihiin loo isticmaalo lowlaa tuulu jummatihi halabtiisa dheeraanteeda haddii lala yahay iyo wa isbaalu isaarihi isbaalinta guntigiisa fa balaqa daalika arrinkaasi waxa uu gaadhay khurayman khuraym buu gaadhay oo facajila wuu degdegay facajila kasri ljiim wuu degdegayo faakhada wuxuu qaatay shafratan midiyo faqataca bihaa wuxuu ku jaray jumatahu halabtiisii ilaa udunayhi ilaa dhagaha ayuu maaragtay soo gaadhsiiyey wa rafaca isaarahu guntigiisiina kor buu qaaday ilaa ansaafi saaqayhi ilaa labadiisa kubbarhtankooda uu gaadhsiiyey uma mara binaa yowman aakhara haddana maalin kaluna soo maray waa maalin afraad buu haddana na soo maray faqaala lahu abudardaay abudardaa baa ku yihi kelimatan tanfacuna walaa taduruk waxaa laga qaadanayaa su-aasha cilmiga inaan laga daalin oo had iyo jeer qofku kororhsado oo ciddii maaragtay cilmiga uu ku tuhunsan yahay ama cilmi leh uu wax weydiiyo kelimatan tanfacuna walaa taduruk qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi baan maqlay sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay waa markii afraade ma garata inakum idinku qaadimuuna waxaa u iman doontaan calaa ikhwaanikum walaalihi oo u tegi doontaan oo ay ka maqnaayeen ee fa aslixuu wanaajiya rixaalakum koorayaashiina hagaajiya rarkan maaragta iyo waxaanaa ku fuulaysaan gaadiidkiina iska hagaajiyo iska wanaajiso iska qurxiyo waaslixuu wanaajiya libaasakum dharkiinana wanaajiya xataa takuunuu ilaa ka noqotaan kaannakum inlay kaannakum shaamatun fi nnaasi sidii oo aad tihiin oo kale shaamatun bar ama dhibic fi nnaasi dadka dhexdooda xataa takuunuu waa qaa'iya tacliiliyana waabay iska noqon kartaa ilaa aad ka noqotaan kaannakum shaamatun sidii oo aad tihiin bar fi nnaasi dadka dhexdooda yacni ilaa dadka uga dhex muuqataan haybadiinna iyo xaragadiinna iyo quruxdiinna ile waa ise soo hagaajiseene sida bartu jidhka kale uga dhex muuqato ma garata oo jidhka had iyo jeer hadday bare ku taallo dee way ka muuqataa inta kale markaa saasoo kale ilaa dadka uga dhex muuqatana dhexdooda ku noqotaa fa ina allaha maxaa yeele ilaahay laa yuxibu ma jecla alfuxsha fuxshiga ilaahay ma jecla ayda alfuxshi xumaanta ka u saaxiibka wala tafaxusha xumaan iska keenkeenkana ilaahay ma jecla marka alfuxshana waa xumaanta tafaxushna waa xumaantii loo qastiyo la iska keenkeeno oo la isku kalifo in lala yimaado wey uxshigaana waxaa soo gelaya alfuxshu fi lhay-a in maaragtay qofka qaabkiisu uu xumaado oo qaab silan oo dullinimo ka muuqato inuu noqdo rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin abu daawuud baa sanad xasana ku wariyay ilaa qays bni bishrin ninkaa qays bnu bishir la ydhaha mooya fakhtalafuu way isku khilaafeen fii tawhiiqihi wa tadciifihi isaga way isku khilaafeen waqad rawaa lahu muslimu muslimna wuu wariyey xadiidkan sida saxiixa xadiidkani waa daciif weeye waa daciif aafadiisuna sidaa sheekhu uu sheegay qays bnu bishri maaha ee waxa weeyaan waa aabbihiisa oo bishri ataqlibi kasri laam ataqlibiyi waa ninkaa oo waa majhuul weeye sidaasaa alimaam alalbani uu sheegay raximah llah waa majhuul sidaa awgeed xadiidku waa daciif amaa ninka warinaya qays oo inankiisa ah bishrigaa inankiisa ah qays ibnu bishr isaga maana rag buuhi cid maaragtay jarxisay ama ka hadashay majhuulla muu ahayna isaga waa la yaqaanay ma garata waay marka calaa kulli xaal ninkaasaa ku jira sanadka ninkastoo alimaamu albukhaari u odhanaya qays ibnu bushri can abihi laa yucrafaan isagii aabihii toona la garan maayo laakiin abu xaatim baa yihi ma araa bixadiidihi ba'san qayskaa qudhiis ama aabihii waa majhuul weyn markaa xadiidku sida saxiixa ah waa xadiid daciifa weeyaan markan uu alimaamu nawowi yihi raximah llah waqad rawaa lahu muslimu muslim baa u wariyey qays ibnu bushir bishir ta noocaasina waa wahmi bay ahlucilmigu dhahdeen iyo ismoodsiisi imaam muslim qays iyo aabihii bishir ataqlibi labada midnaba waxba uma soo saaray ma garata taqriibkana abu daawuud unbuu calaamadiye numcay ka soo saaray ama muslim may labada midna xukm wadaadka saliim isagu wuxuu leeyahy xadiidku waa xasan insha allah buu leeya uu soo dhaweynayaa laakiin xadiidku waa daciif wey taasu horta waa taa laakiin faqaraadka xadiidka marka laga qaarkood baa shawaahidya qaarna shawaahid male qaarkood ayaa shawaahidda weyy alla raacraaco qaala wuxuu yihi can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi izratu lmuslimi qofka muslimka ah qaabguntigiisu ilaa nisfi saaqi waa ilaa kubka bartankiisa izratu lmuslimi qofka muslimkaa guntigiisu ilaa nisfi saaqi wey yani halka uu joojinayo ee feecani waa halkaa kubka bartankiisa walaa xaraja dhibaato male awlaa junaaxa fii maa baynahu inta udhaxaysa kubka bartankiisa iyo wa bayna alkacbayni labada qolof labada qonof famaa kaana wixii ahaada asfala mid oo ka hooseeya min alkacbayni labada qonof fa huwa fi naari naarta ayuu ku sugan yahay saynu xalay soo maray dee macnuhu maaha maradaa la cadaabaya naarta gelayse waa qofkii xidhnaa ayaa loo jeedaa oo xubintaa waxa weeyaan isbaalka uu ku samaynaya naarta loo gelinaya laga cadaabay waman jara qofka jiida isaarahu guntigiisa bataran kibir dartii u jeedana lam yandur illaahu ilayh ilaahay xaggiisa ma eego rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix abu daawuud baa sanad saxiixa ku wariyay marka labadii xukun ee kala duwanaa aynu xalay sheegaynay labadiiba xadiidku wuu sheegaya xadiidkuna waa xadiid saxiixa saa sheekhu sheegay weeye waa xadiid saxiixa labadiiba wuu sheegaya qofku haddii uu kibir maradiisa u jiidana lam yandur illaahu ilayh haddii waxa weeyaan uu iska jiidana fa huwa fi nnaar isagoon kibir u jiidahayn hadduu iska jiidana fa huwa fi nnaar وعن بن عمر رضي الله عنهما قال وحول مررت وحن صومر على رسول الله رسولك إلهي بان صومر صلى الله عليه وسلم وفي إزاري يدو قنتك يغنى وكسوك يهي استرخاء دبعسي أو يردبعي فقال وحول يا عبد الله عبد الله أو ارفع إزارك قنتك كرقات رفعته كربان قال ثم قال دبدا وحول زيد كربي زيد وان كربي فما زلت كمان زول أتحراها إن كنت داله بعد انت دبري ومالت أقصديه ألقى رسولك يري قارسينا ألقى كتوشي وقال بعض القوم رقي بركود باكو يري عبد الله إلى أين إله الكبال قارسي وقال وحل إلى أنصاف الساقين إلى برتنك لبضكم لبضكم برتنك ذا اللي قارسي intii dambe halkaa inaan ku joojiyan ku dadaala budhawraamus way xadiidkan iyo xadiidkaa horeba waxaa laga qaadanayaa maryaha raggu ay dee xagga hoose ka xidhan yihiin inay halkaa labada ku bartankooda ku joojiyaan baa fiican aadaa huwa alaxsan walafdal saasaa wanaagsan oo markaa fiican dii laakiin uu halkaa hoos uga dhigo ilaa inta qonofyada ka sarraysaa waa iska jaa-is weyn qonofyadu baan ka hooseysay waa sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam taasi mar walbana qofka muslimka ahi waa inuu surada sunnada rasuulka tacdiimiyo oo weyneeyo oo ogaado iyadu inay fiican tahay qurux badan tahay adduunya aakhiraba lagu badbaadayo khayrku ku jiro laakiin sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka haddii shaydaanku u fool xumeeyo oo wax fool xun uu uga dhigo oo qofka sunnada rasuulka ku dhaqmaaya qof fool xun uu uga dhigo deeta noocaasi waa guuldarro weeyaan waa guuldarro iyo cidhiblaan arrinta noocaas yaa waxa mudan dadka qaar baa markay arkaan qofkii oo maradii kor isaga qaaday la yaaba waxa weeyaan arrinta noocaas hadday ku dhisan tahay jahli qofka waa in la baro loo sheegay inay arrintani tahay sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadday laakiin ku dhisan tahay kibir hadday ku dhisan tahay iyo isla weyni iyo sunnada rasuulka iyo dadka dabaqaayo oo la quurhsanaayo la xaqirayo ta noocaas waa mid khatarteeda la weyn waayo waxaa kaloo xadiidka ibnu cumar laga qaadanayaa maradu in la jiidaa mar walba waa mamnuuco ma banaana shardina uma aha inay qofka kibir ka ahaato waayo miyaa la odhan karaa cabdillaahi ibnu cumar radia allahu canhu kibir bay ka ahaydo maradiisu ay u dabacdo ama uu u jiiday miyaa la odhan karaya oo maya lama odhan karo cid ku dhiiran kartaa ma jirto maradiisu way ka sarraysay qonofyada laakiin ay dabacday buu inoo sheegay deeta rasuulku uhi kor isaga qaata waay sidaasaa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam marka dadka inta iyagu maro dheer toshadaan oo dhulka ay jiidaan ama qonofyada ka hooseysiiyaan haddana hadalkii abubakar ama xadiidkii abubakar iyo xujaysanaya xadiidkaniyo odhanayo waxa weeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam abubakar sawkii ku uhi innaka lasta miman yafcalu lkhuyalaa yani kuma hagaagsana waayo abubakar dee maradiisu way sarraysay laakiin uu mararka qaar ka dabcuu sheegay oo uu ilaaliyo weliba uu ku dadaalayo adna ogaan iyo kaas ayaad u dheeraysatay makhiiladaan u ka mid yihi وعنه أي وعن ابن عمر قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر قفك جيد ثوبه مرديس خيالا كبر درتي وجيد لم ينظر الله إليه لا يحقي سماك يوم القيامة مالك قيامة قالت أم سلمة أم سلمة وحيتري فكيف تصنع السلبي سمين يانا النساء ودمرك بذيولهن حيمن كود السلبي كسمين يانا فرقية مريوه دا إذا حجابه دا حيمن كود السلبي كسمين يانا mar haddii la leeyahay iyaan maradii la jiidin maxay dumarkii samaynayaan ilaan iyagu inay xijaabtaan oo jidhkooda ay wada qariyaan baa la faraye ma garata qaala wuxuu dabadeeta rasuulku yidhi yurkiina waxa ay hoos u dhigayaan shibran taako taako in la eg bay iyagu markaa hoos u dhigayaan way sii daynayaan maradooda dumarka hadday qaalat waxay tidhi idan hadda tankashifu waxa faydmi doontaa qadaamuhunna cagahoodu way faydmi doonaan qaala wuxuu rasuulku yihi fayurkiinahu waxay markaa dabcin doonaanay hoosu sii dayn doonaan diraacan dhudhun in leeg laa yasiidna calayhi kase kordhin maayaan intaa diraacuna waa dhudhunkaasi in leeg wey ayay hoosu dhigi doonaan intaa kama kordhinay رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث وحديث سغن الإمام الألباني من الصحيحيين marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa kuwan la doonayo dharka inay qonofyada ka sarraysiiyaan waa ragga dumarkii laakiin iyagu maradii hoos bay u dhigayaan ma garata maradii hoos bay u dhigayaan shibran hoos ha u dhigaan dana markii dambe dhudhun dhudhunkani halkuu ka bilaabmaya culimada qaarkood waxay idhahdeen qonofkuu ka bilaabmaya qonofkaa laga bilaabaya deetana dhudhun baa laga hooseysinaya taabin leeg waay qowl kalena wuxuu odhanayaa maya halkaa dhulka maradu bartaa ay dhulka ka gaadho ayaa laga sii bilaabaya soo ma aragtid marada dumarka dhulkii ma gaadhin markaa bartaa ay dhulka ka gaadhaa laga sii bilaabaya intaa ya bacdina waxay idhaahdeen maya nisfu saaqi rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam waa israt lmuslim ayaa laga soo bilaabaya laakiin taa wuxuu ihi shaarixa ibnu callaamku wuxuu ihi wa fiihi bucdun buuri taasi waa mid fog buuri fogaan baa ku jirta marka calaa kulli xaal dumarkii intaasaa loo ruqseeyey waxaana laga qaadanayaa xishoodkay ku sugnaayeen dumarkii rasuulka ummahaati lmu'miniin ahaa iyo dumarkii qarnigii hore ridwaan ullaahi calayhina ajmaciin iyo dumarku inay aada soo asturaan oo cagahooda mucaalay qariyaan markay tukanayaan iyo marka kaleba waa inay cagahooda qariyaan ma garata maantana dhibaatooyinkayna haysta waxaa ka mid ah arrintu cagsi bay noqotay bal raggii waxaa la yidhi marada kor isaga qaada way jiideen dumarkiina waxaa la yidhi hoos u dhiga iyaguna kor bay u qaaday soo ma aragtid ya laa xawla walaa quwata illaa billah saab dumarkii waxa weeye qaarkood say usii kala daran yihiin waxaa laga yaabaa inay dhahdaan maro gaaban toshaan maro gaaban iibsadaan maryihii dhaadheeraa iyo maryihii waaweynay waxaa iska ilaaliya oo dhajiskii ay qaataan marka waxay tusaysaa jahliga iyo xumaantu say u faafto baabu istixbaabi tarki tarafuci fi libaasi tawaaducan wuxuu baabu yahay istixbaabi tarki tarafuci in la ysku sarraysiiyo in laga tago sunnaynta la suneeyey fi libaasi dharka tawaaducan isdhuldhig ilaahay laysu dhuldhigayo darteed looga tago tawaaducan ay liajli tawaaduc ay lilaahi jala wacala yacnii dharka kuwa sarsare in la iska daayo xidhashadiisa la iska daayo kuwa iska dhexdhexaadkaa dharka la xidho iyo wixii la mid a iyadoo arrintaa looga tegayo tawaaducan wanaagay leedahay arrintaas oo macnihii qofku aanu uga tegahayn bakhaylnimo iyo wixii la mid a ba naftiisa uu kaga bakhaylay tarafucaana waxaa soo geli kara maradu inay tahay maro qaali ah lacagteedu marka ay badan tahay dhinac kalena way ka iman kartaa marada sarraysaayo inay tahay maro aada u qurux badan oo shay qurux badan oo aada iyo aada u qurux badan laga sameeyey qad sabaqa fii baabi fadli ljuuci wa khushuunati lcayshi waxaa baabka caynkaasi a inoogu soo hormaray jumalun jumlada tatacallaqu ku tacalluq oo ku saabsan bi hada lbaabi baabkan ku saabsan marka baabkii axaadiid horaa inoogu soo hormarto oo badan oo ka warramaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadoodu si dharkoodu ahaan jireen firaashkii rasuulku siduu ahaa ahlu sufihii dharkoodii eeba badan oo caynkaas ah laabud in baabkaa la iyo baabkan laysu markaa muqaaranayo laysu eego waa muhiim weeye lasoo eego qaala wacan mucaadi bni anasi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi man taraka qofka ka taga alibaasa dharka sarreeyo qofka ka taga tawaaducan lilaah ilaahay dhuldhiguu isu dhuldhigayo darteed markaa uu uga taga hawa isagoo yaqdiru calayhi awoodo oo iibsan kara dacaahu allahu ilaahay wuxuu uga yeedhay yowma alqiyaamati maalinka qiyaame calaa ru'uusi lkhalaa'iqi khalaa'iqda korkooda xataa yukhayirahu ilaa uu ka doorsansiiyo min ayi xulali liimaani baldadaha iimaanka yani dadka ahluliimaanka ah dharkooda ilaa uu ka dooransiiyo shaatuu doono yalbasuhaa uu dabadeeta xidhanaya rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidkan alimaamu albaniyu wuu taxsiiniyaa wuxu uhi waa xasan weeye tirmidi baana wariyey waxaan u tirmidi tilmaamay wuxuu uhi wa macnaa xulali liimaan yacni maa yucطaa ahlu liimaani min xulali اljanna waxaa xulali liimaan looga jeedaa buu uhi waxa dadka ahlujanno ahaa ee dharka la siinayo oo ah dharka jannada lagu xidho ee la ysku qurxiyo wa libaasuhum fiiha xariir soo ilaahay qur-aanka kuma odhan waa dharkaa marka xulali liimaani ay xulali ahliliimaani dadka ahluliimaanka ah waa dharkoodii weeye dharkooduna waa dharkaa jannada ay ku xidhanayaan marka jannaduu gelayaa weye min ayi xulali liimaani shaa yalbasuha u xidhanaya jumladaa dambe waa istinaafiya weeye waa la bilaabay yalbasuha uu xidhanaya daba tuu isagu ka doortay uu ka doono ayuu xidhanaya daa xadiidka waxaa laga qaadanayaa masalada uu sheekhu u baabaystay ayuu ku cad yahay dharka qaaliga ah iyo dharka aadka u quruxda badan iyo dharka heerka saraa qofka isagoo awoodaayo ilaahay dartii isaga daaya yaa fadligaas iyo qiimahaasu heliya baabu istixbaabi tawasuti fi libaasi wuxuu baabu yahay sunnaynta la sunneeya atawasuti fi libaasi dharka in lagu dhexdhexaysto oo dhar iska dhexdhexaado qofku uu xidho walaa yaqtasiru oo aanu qofku ku gaabsan calaa maa yazrii bihi wax markaa uu ku galayo dadku inay ku dheeldheeraan ligayri xaajatin baahila-aanteed iyo walaa maqsuudin sharciyin maqsuud sharciya toona qofku had iyo jeer dharkaa iska dhexdhexaadka waa inuu ku dadaalo oo aanu xidhan buu leeyahay wax maaragtay dee sii liito oo keenaya inay dadku dee xaqiraan oy la yaabaan oo ay haddii laba kuu roon yahay ee ku dheeldheelaan waa haddii aanu xaajaanay keensan oo dharka noocaase ama yaziri laga cabiray waxaa hadalka macnihiisu yahay xaaja hadday keensato wuu xidhan karaa ama maqsuud sharci uu ku tacalluqo wuu xidhan karaa buu leeyahy maa yazri kelmaddaa yazrina waa ka yarmi yarmi unbay la wasni tahay maa yazri bihi macnaheeduna waa maa yadkhulu bihi fi istihzaa'i innaas waa wuxuu ku gelaayo dadku inay ku dheeldheelaan oo taa keenaya inaanu qofku ku gaabsan وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إله يحب وحو جعليه أن يرى إنuu ka arka أثر نicمته raadka nicmadiisa calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa addoonkiisa ilaahay uu u nicmeeyey nicmadiisaasi korkiisa inuu ka arku ilaahay jecel yahay ma garata rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanun xadiidkuna waa xasan alimaamu albaniyuna oo taxsiiniyey waxaan u tilmaamayaa qofka ilaahay jala wacalaa u nicmeeyo ee ilaahay adduun soo geliya iyo maal dee maalkaasi waa inuu isticmaalo oo ku xaragoodo oo uu cuno caruurtiisi iyo ehelkiisii wax ka siiyo u ballaadhiyo kadalika qaraabadii iyo haddii aanlaba ku roy masaakiintii iyo wejiyadii kale khayrkana uu ku bixiyo soo ma aragtid laakiin qofku isagoo ilaahay u nicmeeyo haniyahoo xoolo uu siiyey haddii la moodo un inuu bakteeyo ya oo ay ka dhacayso taas waxa weeye waa dhib baabu taxriimi libaasi lxariiri cala arijaali wuxuu baab u yahay xarimista laga xarimay ee xariirta xidhashadeeda ragga iyo wa taxriimi juluusihim calayhi inay ku dul fadhiistaan xarimista laga xarim iyo wa istinaadihim ilayhi inay ku tiirsadaan iyo waa jawaazi lubsihi linisaa-i xidhashadiisu dumarka inay u bannaan tahay can cumar bni اlkhaaabi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laa talbasu ha xidhanina alxariira xariirta ha xidhanin fainahu man labisahu qofka ku xidha fi dunya adduunyada dhexdeeda lam yalbasu kuma xidha fi laakhirati aakhira kuma xidha muttafaqun calayhi xataa hadduu jannada galay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen mar hadduu adduunyada ku xidhay ma xidhanayo taasina waxay ku imanaysaa inaan ilaahay qalbigiisaba kusoo ridin ama maaragta aanu xaggeedaba u jeedin xaggeedaba aanu usoo jeedin wa canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul waxaa kaloo cumar laga wariyey inuu yidhi waxaan maqlay rasuulka oo leh inamaa yalbasu waxa xidha unan xariira xariirta man laa khalaaqa lahu qofka aan nasiibkiiyo dheefta lahayn an aakhiro dheefta ku lahayn muttafaqun calayhi wa fii riwaayati lbukhaariyi riwaayadda bukhaariga waxaa ku soo aroortay man laa khalaaqa lahu fi laakhira qofkan aakhira khalaaq iyo nasiib ku lahayn qaala wuxuu uhi qowluhu laa khalaaqa lahu ay laa nasiiba lahu baa looga jeeda marka kelmaddaasi curfiga nusuusta waxay had iyo jeer ugu soo aroortaa laa khalaaqa lahu iyo laa khalaaqa lahu fi laakhira iyo qofka dee gaalka ah hadda laakiin loogama jeedo waa gaal dee qofku xariirta inuu xidho oo keliya ku gaaloobi maayo laakiin wuu ku caasi garoobayaa mid ilaahay caasiy buu noqonaya waay sidaa awgeed waa waciidu weeye hadalkani وعn أنس رضي الله عنه qال وxuu uhi qاala رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم man labisa الxariira xariirta qofka ku xidha fi dunya adduunyadu lam ylbasuu fi اlآakhiraةi aakhira kuma xidha mutafq calي xataa hadduu jannada gala ma xidhanayo وعan عaliيi رadي الlahu عanهu qaala wuxu uhi raأytu rasuula الlahi rasuulka ilaahay baan arkay salى الlahu عalayhi وasلم وأkhada qaaday xariiran xariiro fajacalahu ka yeelay fii yamiinihi midigtiisa wadahaban dahabna qaadayo fajacalahu ka yeela fii shimaali bidixdiisa uma qaala dabadeetana wuxuu uhi ina haadayni labadani dahabkan iyo xariirtani xaraamun waxay xaraan ka yihiin calaa dukuuri ummatii labka ummadayda rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan labka ummadayda ayay maaragtay xaaraan ka yihiin yaa xadiidkana calaa kulli xaal isna uu sugan yaho shawaahiddiisa marka la eego waa xadiid sugan weeye rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin ahlucilmiga qaarna waxbay ku tilmaamayaan waa saxiixun lishawaahidi marka xadiidku uu sugan yahay kan soo socdaana waa u shaahid وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول حرم وحلق حرم لباس الحرير حرشد حريرتا يو الذهب ذهبك على ذكور أمتي لبك أمتين ووحل وحل حلاله لإناثهم لدقول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأنا سلاه الشيخ وحديث صحيح وإمام الألباني له صحيح رحمه الله وأي labada xadiid maxaa laga qaadanayaa xariirtii dumarku way iska isticmaali karaanoo way xidhan karaan dahabkiina way xidhan karaan mar hadday xidhan karaan waanay ku fadhiisan karaanoo way ku tiirsan karaan oo way iska isticmaali karaan laakiin raggii maya raggii maya wacan xudayfata radia allahu canhu qaala nahaana nabiyu nabigu wuxuu naga reebay sala allahu alayhi wasalam an nashraba inaanu wax ku cabno fi aaniyati dahabi walfidati weelka dahabka iyo fidada iyo waan naakula fiiha inaanu wax ku cunno wa can lubsi lxariiri iyo xidhashada xariirta wadiibaaji iyo diibaajka waa noo xariirta ka mida wa an najlisa calayhi iyo inaanu ku dul fadhiisana rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa weli markaa lagu dul fadhiisanayo ama gurigaa kuu taallo ama gaadhigaaga ha noqoto oo aa ku jirto in lagu dul fadhiistaana ma banaano marka xariirtaasi way had iyo jeer badan tahay waxaanay naga soo gashaa xagga wadamada hormara iyo gaalada iyo meelahaasay had iyo jeer ka timaada ama ha ku soo sameeyaan qalabadan guryaha iyo waxyaabahan fadhiyada iyo waxyaabahan guryaha la dhigo ama dharka kudhowdi ha lagu soo sameeyo ama gawaadhida ha lagu soo sameeyo waa in la yskaga fogaado raggu ay aada iyo aada isaga ilaaliyaan dahabkii iyo fidadiina waxba yaan lagu cunin waxna yaan lagu cabin baa la yidhi isticmaallada kalena waxaynu jumhuurku ay uga qiyaas qaataan oo labadanoo loogu baahi badan yahay haddii la diiday isticmaalladii kalena waxa weeye waa maya xariirtu laakiin dee nijaas maaha waa la taaban karaa cid ay u bannaantayna waa laga iibin karaa laakiin raggu inay xidhaan baa mamnuuca ama isticmaalaan daruura la-aan baabu jawaasi lubsi lxariiri liman bihi xikatun wuxuu baab u yahay banaanida ay u banaan tahay xidhashada xariirtu liman bihi xikatun cidda cadhaysan ee cadha ay ku sugan tahay can anasin radia allahu canhu anas waxaa laga wariyey qaala inuu hi rakhasa rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu u baneeyey sala allahu alayhi wasalama lizubayri zubayr iyo wa cabdiraxmaan ibni cawfin radia allahu canhuma fii lubsi lxariiri xidhashada xariirta ayuu ruqseeyey lixakatin bihimaa cadho ku sugnayd oo ay cadhaysnaayeen daraaddeed ayuu ugu baneeyey muttafaqun caleyh cadhadu dee waa xanuun markaa waxa weeye xasaasiyadoo kale ah oo cuncun samaynaya oo dharka iyo waxaas had iyo jeer markay taabtaan cuncun buu qofku samaynayaa xariirtuna dee waa mara markaa jilicsan oo qabow oo liilan weeye ma garata oo u wanaagsan xanuunka noocaasa cuncunka samaynaya waay markaa qofkii cadhaysan inuu iska xidhan karo intaa uu cadhaysan yahay baa laga qaadanaya riwaayad kaleo bukhaariga ahayd waxay sheegaysay min ajli alqamli injir darteed buu ugu ruqseeyey waxaana markaa alxaafid ibnu xajar uu tilmaama waxaa laga yaabaa xikadan qudheedu inay qamligu sababu ahayd baa laga yaabaa buri xaggeeda marka ay ka timo saabtay waxaa kaloo la mid noqonaya bay ahlulcilmigu idhaahdeen oo la haleeshiinayaa dee marka kulayl darani jiro qofku wuxuu u baahan yahay maro uu kulaylkii iska xigsiiyo kadalika qabow markuu jirana wuxuu u baahan yahay maro uu qabowgii iska xigsiiyo soo maaha wasaraabila taqiikum lxara inagii xale aayaddaa soo mara waay markaa haddii xariir mooyaane wax kala u waayo oo ama qabowgaa uu iska xigsiiyo ama kulaylkaa dee uu isticmaali karaa xaaladda noocaasana bay idhahdeen oo qofkan maaragtay u baahday ee loo baneeyey oo kale ayay noqonaysaa waa la haleeshiinayaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka atuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih wa aakhir dacwaana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين